waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali mowqifka runtii hadaadkayga ku bilowday ka muwaadin soomaaliyeed iyo ka xildhibaan dadku xaaladda qofka marka isagu inta aadan eegin keliya waxaa ku hareereysan ama mashaakilka asalka u ah ama qofkaa waxaa soo gaaray ayaa marmarka qaar waxaad ka eegtaa wejiyo iyo dhinacyo kala duwan inta aadan si toos qofka aadan ugu fududaan marka aniga dhinacyo badan ayaan darsay waxyaabo fara badan ayaan eegay waxa dowladdu xaggeeda ee ka khaldan iyo waxa hanaankii wax u dhacayeen iyo xaaladda iyo kulli dhammaan markaan isku wada qiimeynayay aniga aragtidayda ee aan si aan gabasho lahayn aan u ihi horta waxay ahayd halka onlf waa argagaxiso oo iyada dowladdu xaggeeda ama xukuumadda aan idhaahday dowladda yaanan oran inuu ahaa mid ay ku fududaatay waayo onlf taariikhiyan wuxuu ka mid yahay ururada maanta ilaa yowmanaa haada ee ka maansay jira magac ahaan adduunka daafihiisa kala duwan taariikhda umada soomaaliyeedna iyadana runtii urur gabanimo doon oo runtii tusaale u ahaa markaba laga yimaadana jamhuuriyadda soomaaliya ee burburtay ee maanta halkaan taaganahay iyo dhibaatada annaga ayna gaartay waxaa asal u ah dagaalkii toddobaatan iyo toddoba ee aan la galnay ethiopia oo dhul soomaaliyeeda halkaasi naga jiro oo lagu raadinayay dagaalkaasi ummad badan ee soomaaliyeedna ay maanta ku dhimatay ku maqantay ku baaba-day ku dhibaatootay kuwii ku curyaamay maanta ayna wadaadsan yihiin meel walba oo soomaaliya ku taal marka wixii juhdigaas ee dowlad dhan oo qaaradda afrika magac ku lahayd caalamka oo dhan weji qurxoon iyo mid maanta la sheegayo awoodeeda ay maaragtay meel walba maaragtay looga taariikheynayo ururkii markaasi annaga gubernimo doon noo ahaa maanta in si fudud laiska yidhaahdo argagaxiso waxay lamid tahay swaailna waa argagaxiso ayadoo la yidhaahdo marka qofka keliya la taarget garaysto iyo markaa xaalad qof un markaa iyo dad ay khusayso oo gaar ah in laiska yidhaahdo wax taariikhda dhan wax u dhimaayo iyo ummadda soomaaliyeed maaragtay magaceedii mid hore iyo mid hadda jiraba aniga way igala yacni runtii qumanayd in maaragtay la yidhaahdo waa argagaxiso intaan qalbi dhagax la gaarinbo yani statementigaasi khaladka meelaha kaga maaragtay aysa ishaydo ay ahayd ama dhegahayga maqalkooda waa gartay marka saasoo ay tahay laakiin adigu kumaad jirin xildhibaanada aada dowladda u dhaliilayay oo lahaa xataa qayaamo qaran bay dowladdu gashay waa inay ka jawaabtaa xildhibaanada marka adigu meel dhexaa taagnayd baan u fahmay walaalo horta waxa waaye arrimaha qaarkood marka ay yimaadaan dad waxaa jira shaydaankii xabadda masiga fursidanayay isagana markii wax la samaysanayo noocaas oo kale ee aan qalbi dhagaxna kuleel hogo midna ku hayn ereyga magacxumada ee dhalinayeen ee aanan isaga abaarayn waxaa soomaaliya hadda waktigan joogta xaaladeedu ay tahay nin qof uqiimaysan aanan ahayn keli ay u muuqdeen yani wax gaar ah oo isaga marka aan dhaafsiisanayn yani personal interestkiisa marka nin wax isaga ujeedkiisa ay ku salaysan yihiin selfish interest oo uu ku taarget garaysanayo dad gaar ah ama ama maaragtay nidaamka marta si jiritaankiisa isaga uu u dhibsanayo annaga aragti noocaas oo kale ee runtii uma aragno nin dad baa maaragtay uu doodaya oo ama difaacaya qadiyad soomaaliyeed ama qof soomaaliyeed anaga ma dhihi karno laakiin baarlamaanka laba boqol toddobaatan iyo shan ayuu ka kooban yahay ninba dan buu leeyahay oo isaga u gaar ah marka nin walba meeshay bugtaasay belbelaysaa ninkii farmaajo maagan waa kusoo darsaday xisaabta ninkii khayre maagan wuu kusoo darsaday ninkii diidan ee jiritaanka dowladda soomaaliyeed ee xilligan inta yaray hadda bidhaamaysa ninkii doonaya inay burburto xisaabtuu kusoo darsaday marka beri baa waxaan xusuustaa inagoo arday ah ka mudaaharaadayno in la yidhi maaragtay hal maado ayaa lagu baxayaa waagii markii hore waa ogtahay waxbaad soo baratay recuberada laba ayay ahayd jaamacadda ummadda kadibna arday haddii laba maado lagu yeesho inuu tagayo laakiin hal maado ma ayan ahayn markii dambe abalay hal maado lagu yeesho uu tagaya marka waa laga mudaaharaaday waa soo waxeen jaamacadda ummadda ilaa iyo gahayd ilaa iyo number afar bay isqabsadeen marka kuwa iska qayiilaya ayagoo ardadii oo ay leeyihiin diidnay diidnay baa ayagana iskaga soo dhex darsamayo ayagoo qaadkooda iyo balaayado wixii ay wateen oo dhan ayagana ardadiiba ka qayla batay oo yidhi diidnay diidnay diidnay markaasa war war maxay dadkan ugu soo biiray waryaa di maxaad diidaysaan siyaad bare diidnay bay yidhahdeen war annagu maanta fa jaamacad baan ka mudaaharaada inaanay siyaad baraha haddaa diidaysa gooni orad noogala banaan bax annaga waxaan leenahay hal maanta jaamacadda mana mana man ma noqonayso wax suurtagala in annaga nalagu soo macsay nalagaga soo eriyo marka dadku markay arrin timaadaba dad baa tu kalo ay wataan kusoo biirsana marka waa bahashu way micno badnayd way ujeedo badan bay ahayd dadna waxay ka ahayd yani arrin markaa qadiyad ah oo taagan dadna waxay ka ahayd yani wax iyaga u gaara siday arrin tahay oo ugu awrkacsan lahaayeen wa waa garta marka adiga xildhibaan ahaan baarlamaanka ka tirsan tahay guud ahaan baarlamaanku marka arrintan sida uu u wajahay iyo doodii oo mar baaqatay markii dambese la bilaabay see u aragta guud ahaan arrimaha noocan oo kalea markay dhacaanse doorka baarlamaanku muxuu noqonaya waa mahadsantaha waa su-aal muhiima horta baarlamaan shaqadiisa ayaa marka ugu horeysa inuu guto loo baahan yahay markuu gudanayana baarlamaan sidii fadhi ku-diradhyada ama xukuumadda aragti siyaasadeed ee ka duulaysa noqon maaye waa nin sharci ka duulaya baarlaman ee qodobeysan ee ee la yaqaano one two three four oo baragraph ilaa iyo bejaj maaragtay inuu tilmaamo ama loo baahan yahay inuu yidhaahdo maaragtay maaragtay qodobka noocaas oo kale ka sokow yacni waxyaana marka waxa waaye waxna waa markaad fiirisid marka wax la dejinaya waxna waa kuliyaad af carabi lagu yihahdo waxna waa furuuc waxaasoo dhan shuruucda hadduu fiirin lahaa ama kuliyaadkii ama hadduu fiirin lahaa maaragtay furuucdii wuxuu ka duuli lahaa ee baarlaman uu ka hadli lahaa ee shuruuca maba yaalaan wax jinsiyad ka hadlayo oo dhahaya maanta soomaalida in australia joogtay kuwa kaleba waxaad haysataan dual citizenship maanta midna waa soomaali dala ayaad maanta kasoo jeedaan midna dalka idinka aad aada umaga galyo tagteen ayaa waxaad ka qaadataan jinsiyad kale haddii labada jinsiyadood ayaga ay isku dhac uu ka yimaado adoo soomaali ah dhinaca kalena maanta australian ah haddii maanta australiyaanku adiga ay kugu qabsadaan annaga inaan annaga australian annagaan dhihi karno ninkaan soomaali waa gacanteena nalagu soo celiyo iyo ayaga inay nagu qabsadaan ay yidhahdaan ninkaan waa australian annagu noo dhashay wax sharci ah oo annaga iyo australia noo yaallo oo maanta oo annaga aan leenahay ninkiinaasi xagga jooga xasan jaamac ku difaaca ma haysano baarlamaan haddaan nahay intaa iyo in la mid e wadcigii lixdameeyadii mid yaallo oo aan soomaaliba qaxin oo ay fiican tahay oo wax dhiba aanan qabin oo aan laga fekerin nin soomaali ah ama intaasoo soomaaliya ma laga yaabaa inay intay isla aadaan maaragtay shanta qaaradood beeri dhibaatadii ka timaado waayo anoo kula hadlaya ayaa qamar cabdillaahi haraw oo ku xiran maaragtay istanbul ayaa inta aan tegaya waxaan idhi gabadhaa fanaanada soomaaliyeed magaceedu nuguwan yahay waxaad ku haysataan ma garanayna qaadka idinka aad kusoo qabsateen oo aad leedahay anaga agtayada khudaartuuba kamid yahay wax kastaba haddaan sheegay waa laga qaada waaya waxaa layidhi gabadhani waa gabar british ah basaboor ingiriis iyadoo wadata ayay dembigan annaga ay kusoo gashay ee lagu qabtay arrintaasi sidaa aawadeed ma nagala hadli kartaan dowladda ingiriiska ama safaaradda britishka ee turkiya ayaa nagala hadli karta meeshii baan kaga harnay waxaan samayna waa garan weyn laa safaarad walaa dowlad walaa barlamaan qayladeeni waxay noqotay waa gabadhan waa british passport british bay wadatay marka airbort istanbul laga soo qabanayo iyada ay wadatay artibalka qaadkaasi marka waxa hadda maanta annaga xataa dhacdadii dhacdo waa laga faa'iidaystay war maxaan ka samaynaa lama samayo marka waxaa baarlamaanka waxaan weyne haddaan baarbaarnay meel weliba aan eegnay ama heshiis ama wax qodobaysan ama wax sharciyeysan oo annaga aan idhaahdo war xidigtaa shanta gees ah ee midna jibuuti sheegaysa midna soomaali galbeed sheegaysa midna n f t sheegaysa iyo labadii kale ayaga isku biirsadeen koonfuriya waqooyi ayaga walaahowga kala dhex yaallo haddii mid midda kale ayada ay lasoo gudboonaadaan arrimo sidaan oo kale maxaan ka yeelnaa oo hadda maanta kuwa jooga north east ee kenya joogo haddii ayaga mid laga soo wato gaarisa ama la yidhaahdo kena maxaan ka dhihi karnaa dowladaha dariska ayay ka tirsan yihiino waana kuwa maanta laisku wada fiican yahay soomaalidana tii shalay maaha ee xoogga lahayda oo ku hanjabi jiray siyaad bare haddaanan dadkayga duwaale ee wax lagu sameeyey aanan kasoo jawaabin dowladda kenya sarta dalabta le ayaan berito ka qadaynaysa ciidamadayda waagaa lama joogo kenya ayadaa ku ilaalinayso etoobiya beri harar iyo hawaasna habeednaba waan hayaa ma taagna maanta ayada afar gobol saddex gobol ku ilaalinayso jabuutina adiga ee ehelka aad ahaydeen sokeeyaha ahayd ee adiga aad maanta cagajuglayntaadii faraha badan ee xoriya ku heshay gooniba haw istaagtee maanta iyadaa ku ilaalinaysa oo dowlad ah adigu waxaa tahay ma jirto labadii isku soo hartay baa kala taagan somaliland baana la yidhahdaa annaga koonfur shaqo kumalihin oo soomaaliya shaqa kumalihin baa taagan adigus haddaa ismiisaanto is eegtid muraayad aad isgeysad diyaar tahay adiga aad istirahdid oo aad isqiimaysid ahaanshahaaga waxaad tahay ma jirto shalay lahaanshahaad ku diriraysid maanta ahaanshahaagii baa khatar ku jira ma gartay oo aadanba jirinbo ma garatay maxaan lahaansha ka sheegtaa ahaanshahaygii baaman jirin marka waxyaabaha badan ee meesha yaalla oo dhibkeeda iyo culeyskeeda iyo iyo mushkiladaheeda isxambaarsan wadciga joogo go-aankaad qaadan kartid meel aad ku fulin kartid oo caawa aad dhihi kartid male puntland ayaa xataa maanta nin dembe kusoo galay ayaa aadan keeni karin hadduu cabdiweli u yidhaahdo war idinma naqaani naga taga aya oo sidaas oo kale ayaa kan galmudug jooga uu dhihi karaa ayaa kan baaya bakool jooga dhihi karaa sidaas oo axmed madoobe uu dhihi karaa oo hirshabeella dhihi karta intii kale baaba la yacni la goobagoobaystay marka anagu magaca ahaan baan maanta intay tirnaan lahayd ha tilmaanaas ayaa iska taalla mooyaane wax maanta ee baarlaman soomaaliyeed iyo dowlad soomaaliyeed ee lagu eedayn karo walaal ma jirto marka xaqiiqada aan ka hadlo anigu dadka soomaalida kasoo dhex baxay ma ihi in badan baan wadanka joogay lix sana iyo bar baan guddoomiye ku-xigeenka koowaad ahaa maxamed dheero lugaha ka xiran ee silsilad oo aanan usoo xirin xataa maaragtay dameeruhu ayaa airbortka naloo keenay baydhabo anagoo joogno oo etoobiya soo xirtay waan ka hadli weynay sidaas oo kale ayaa kuwo fara badan ay ku dhexaysa cumar xaaji masalla laga musaafiriyey oo etoobiya ku xirnaa maxaa ka dambeeyey madaxweynihii anaga noogu horreeyey intaanu ka nimid imbagaasi ee soo fadhiista madaxtooyada maxamed shaad barakadi cabdillahi yuusuf uu ahaa sideed bilood ayadoo harsanay baa layidhi ka holel wadanka iyagoo intuu iscasiidiy oo iskaga tegey haye cali geedi baa isagoo baydhabo anaga aan joogno diyaaradda loo keenay layidhi fuul soco farmaajo maanta madaxweyne noo ah baa sidaas oo kale isagoo ra-iisul wasaare aanu baarlamaan xil ka qaadin dowlad soomaaliyeed iyo dadkeeda aan midkoodna wax la yidhaahdo ama mooshin xataa aan laga keenin ayaa waxaa lihi soco war haddii maanta farmaajo beri loo yimaado soco la yidhahdo wuu soconaya ma gartay haddii la yidhahdo khayro soco oo aan cod soomaaliyeed ku jirin laa baarlaman walaa xukuumad walaa ay xaaja dadkaasaanu nahay horta aan qaylina maxaan ku qaylina maxaan nahay what we are waa inaan anaga isgaranaa soomaalinimadayni ma heli karnaa dadnimadayni ma heli karnaa nin walba gurigiisa ayuu ka qaylinayaa booto keliya meesha af iyo waxa lagu hayaa iyo waxa intaa yar haddina lagu aamusiiyo xataa na maqli maysaan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali